bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku hastaysan tahay labaiyo tobanka bisha janawari sanadka labada kun siddeed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan al-shabaab ayaa sheegatay in ay la wareegeen deegaanka diif ee ku taala meel u dhow xadka kala qaybiya waddamada soomaaliya iyo kenya sida ay qorayaan websaydyada lagu taageero kooxda al-shabaab weerar xoogan oo ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab deegaanka diif ayaa la tilmaamay inay u suurto gashay in halkaasi ay la wareegaan gacan ku-haynteeda hase yeeshee ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka jubbaland oo ciidamadooda ay joogeen deegaanka diif ururka al-shabaab ayaa maamula deegaano badan oo ku yaala wadan waa deegaanada ay ka arrimiso jubbaland waxaana tiro dhowr jeer oo hore soo laalaabtay weerarada gaadmada ay ku qaadayaan fariisimada goobaha ciidamada jubbaland ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab ayadoo tiro dhowr jeer oo horena jubbaland ay sheegtay in ay qaadi doonto weerar ay kaga aarbudanayso kooxda shabaab kagana saarayso deegaanada ay weli kaga sugan yihiin gobolada ay maamulaan jubbaland wararka naga soo gaaraya gobolka gado ayaa waxa ay ku soo waramayaan inuu dhacay iskudhac u dhexeeya ciidamada soomaaliya iyo kuwa kenya ee ku sugan deegaanka ceelwa waa degmada ceelwaaq ee gobolka gado saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegaya inay isku dhaceen u yimid kadib markii ciidamada kenya ay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa soomaaliya ee ku sugan gudaha ceelwaaq ee soomaaliya saraakiisha militariga soomaaliya ayaana siyaabo kala duwan ugu hadlay dagaalka la sheegaya inuu ka dhacay ceelwaaq qaar ka mid a saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu dhaliyey khasaaro ciidamada soo kala gaaray balse muddooyinkii dambe waxaa la sheegayaa kooxda la weeraray inay ahaayeen maleeshiyaad ka goostay ciidamadii ay ka tirsanaayeen siiskoodana isku abaabulay fariisinna ka samaysay gudaha ceelwaaqa qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil u aadashay ee gobolkaasi gado ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in saake xilli hore ay militariga kenya soo weerareen ceelwaaqa kenya xilli ay xilli aysan ka warqabin kuwa soomaaliya xaaladda ayaa lasoo sheegayaa haatan in ay caadi ku soo laabatay waxaana la sheegayaa in uu istaagay isku dhicii u dhexeeyay labada dhinac lama oga khasaaraha soo kala gaaray balse waxaa jira khasaarooyin oo ka dhashay weerarka u dhexeeya waa dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee saaka ka dhacay halkaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa maanta ku wajahan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasi uu kusoo gabagabay doono socdaalkii dhulka ee uu ku marayay qeybo ka mid a deegaanada maamulka puntland madaxweynaha soomaaliya waxaana gaalkacyo kaga bilaaba doona socdaal dhinaca dhulka ah oo uu ku mari doono qaybo ka mid a deegaanada ay maamusho galmudug madaxweynaha soomaaliya ayaana la filayaa inuu magaalada dhuusamareeb kaga qayb galo dhammaystirka heshiiskii ahlusunna waljamaaca iyo galmudug xaaladda deegaanada galmudug ayaa lasoo sheegaya inay aada u degan tahay iyadoo amniga aada loo adkeeyay waxaana wadooyinka qaar ee gudaha deegaanada